culimada diinta hogaanka dhaqanka dhalinyarada ururka haweenka mas-uuliyiinta xeryaha qaxootiga iyo deegaanka dhadhaabaya si adag uga soo horjeedsaday barnaamij qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ay taageero ku siinayaan dadka isku jinsiga gogosha wadaaga macnaha ragga oo wax iska dayda iyo dumarka isku dhaxa arrinkaasoo hadalhayn badan iyo guux ka dhaliya gudaha xeryaha qaxootiga deegaanada dhadhaab faafi iyo koonfurta wajeer cabdicasiis cadow maxamed waa afhayeenka ururka dhalinyarada xerada ifo wuxuuna sharxayaa walaacooda ku aadan arrintan aad bay noo saameysa sababtoo ah waxaanu aragnay dhallinyarada barnaamijkan hadda inay kusii badanayaan ee kusoo biirayaan sababtoo dhaqaale iyo waxyaabo kale ay u xulanayaan dhaqankooda iyo diintooda ay ka tegayaan marka tirada maalin maalin ka dambeysa sii badanaysaa marka bulsho ahaan waana saamaysa aad bay noo saameysa marka wallaahi waa arrin caqabad leh ee weyn rag iyo dumar labadooda ku badayin raggaanu aad ugu badan dumarka ku yarayn marka waa dhallinyarada qaxootiga noocyada kala duwan soomaalida iyo ajaanibta intaas ay kuwayihiin culimada diinta ayaa juhdi badan geliyay sidii loogu hortegi lahaa dhaqankan sheekh maxamed cabdulqaadir waa imaamka masaajidka abuubakar sadiiq ee xerada qaxootiga ee ifo arrinta horta xilli hore bilaabatay mudday soo wareegeysay arrintaa waa mutawaatir xerada ifo inay jiraan dad isqaba oo dhaqaalo la siiyo oo hay-aduhu ku ogyihiin waa arrin magaalada runtii aad uga gariirisay diin islaam iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo dhaqanka afrikaanimadka intaba aad ugu xun shareecadeena islaamkuna meel adag ay ka istaagtay dhaqanaana dhaqan aad u foolxun midda kale hal qoom baaba adduunka dhanba la yimid qoom luut qoomkan waa la halaagay sababta loo halaageen waxay ahayd in ay raggan wax ka dhiganayaan naagana ay ka tageen ilahi wuxuu ku yihi ataatuna alfaaxishata maa sabaqa kumaa min axadi min caalamiin wax ka horreeya ma jiraan ayagaa soo bilaabay waa dhaqan ka baxsan qiyamka samaawiga ah adiimaha ilaahay rusushu soo diroo dhan way xarintay dhaqanka wanaagsanna waa xarin waa hawl aad u adag zinada way ka xun waa fasaad aad u weyn walaa tacturu fi lardi bifsidin mulhay dadkii baa la fasaadin naagii inaan la guursanin bay noqonaysaa nasligii baa daba go-aya leanna laba nin oo isu galmootay ilma kala dhalimhayaan ujeedadana nabigu sal slam wuxuu yihi tanaakaxu takaataru fa inni buwaan bikum lama yowma alqiyaama isguursada badateene ummadahan idinku faanaya maalinta qiyaamo shay shareecadu ma xarinto ilaa fasaad bay u xarintaa darar uu leeyahy shay ma banayso ilaa maslaxa ummadda ugu jirta iyo manaafic baa loo xalaalaya kan marka shareecada islaamku iyo sharaa'icda samaawiga oo dhan ba xarin xiriiryaha hay-adaha gargaarka dowladda kauntiga gaarisa deegaanka dhadhaab iyo qaxootiga u qaabilsan doctor cabdigeedi cabdi gaarane ayaa sheegay inay mar hore sameeyeen isku dayo arrinkan lagu xakamaynayo haddana ay mar kale soo shaacbaxday arrinka asaga waa arrin aad iyo aad diiniyan dhaqan sharci nidaam walba oo adduunka ka jiro aan laga ogolayn ilaahi subxaana watacaala qoom idil oo qoomulud la yidhahduu ku halaagay annaga dadka islaamka haddaannahay marka arrinka asaga raalli kama nihin mana ogolaanayno mar hore waqti saddex sano laga joogo ayay arrinkan ayada ugu soo shaacday qaxootiga hay-ad la yidhaahdo l w f ayaa barnaamijka ayada soo qaadatay bajet un h r ayay dhaqaale ka soo qaadatay arrinkii waan ogaanay culamaa u diinka qaxootiyada iyo deegaanka iyo annagoo mas-uuliyiinta hor soconna ayaa fadhi ka galnay waxaan la unhcr iyo dowlada kenya security qaybta xilsaarna odilbo arrinka asagahaa tilaabo xoogla baa laga qaaday waxay noqotay inaan cadeen aan hor dhigno arrinkii markay dhacdana waxay noqotay inay unhcr waraaq ay soo qorto bajetkii la joojiyo hay-addii barnaamijka asagaha laga joojiyo bulshada ayaa aaminsan in arrinkan dadka samaynaya ay doonayaan boofis iyo dibudejin ay ka helaan qaar ka mida wadamada reer galbeedka way qarsoonaan jirta oo waxaan jirta wax aan la ogeyn balse hadda arrin aanba waxaa noqotay la shaaciyey oo aan laga xishooneynin oo dadkiiba caadi u tahay dhallinyarada wana ku biiraayaan qofkii meesha ku biira wuxuu sheegay inaan dhibaato aan haysanin in la fuquuqaayo in lagu xadgudbaayo marka waxay noqonaysaa marka inuu buufis helo marka buufiska marba ku hadii lasiiye kan kalena wuu kusoo biiri sidaas waxaa ku dhiirgelinaysaa biiritaanka la gelaya meesha barnaamijkan waxaa waxyaabaha salka u ah buddiga waxaa waay buufiska ka mid a mas-uulka ismaamulka gaarisa u qaabilsan xiriirka hay-adaha gargaarka iyo dadka qaxootiga iyo kuwa deegaanka ayaa sheegay inay shirar badan sameeyeen tillaabooyin kalena u qorshaysan yihiin fadhigii ugu horreeyaan qabanay wakhti laba asbuuc laga joogo culimaa u diinka dhallinyarada haweenka duqayda baan iskugu wada keennay oo aan ka tashanay arrinka asaga ah boqol qof ayaa iskugu imaatay dowladdana wakhtigeeda waan u yeernay district security committee waan u yeernay waxaa hadda noo qorshayshan insha allahu tacaala usbuuca hortaanada ah d c waan sugaynana wuu imaaday shirkii ugu dambeeyey oo u n iyo hay-adahoodil iyo security-ga guddi qaxootiga iyo deegaankaba ka socdo shirkii ugu dambeeya arrinkaa lagu ciribgoon lahaa inaan ku galno xafiiskanaga kauntiga iyo xafiiska embigana arrinkaa asaga mana ogolaanayno mana ka dhacayso dad islaam baan nahay shacabka qaybahooda kala duwan ayaa ka falceliyey arrinkan anigoo ah ismaaciil ducaale maxamuud dhaqankan waa dhaqan fool xun aad u xun ummadan halumadaa ka horeysaan u male inuu samaysay ilaahina wuu halaagay dhaqan xun waayo ilaahina subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay a innakum lata'tuuna rijaala shahwata min duuni nisaa waxaad u tegaysaan raggeedaoda xumaan oo la tegaysaan gabdhihii sokodood buu ilahi leeyahay subxaana wa tacaala wax inaga horreeyeen ma jira buu ilaahay subxana wa tacala marka dhaqanka dhaqan xun waayo oo fool xun waayo oo shaneeca faa'iidana kuma jirto gacmo waxaa la yidhi wadajir bay guul ku dhalayaan hadday balaayo degtana dadkao dhan bay cabimaysaa oo ama culimo haato ama cayaanta kalaba haato waxaa tillaabada lagaga badbaadi karaa oo nala quman annaga ah in bulshada indhay leedahay kurbay leedahay dad madaxay leedahay haddii laisgarabsado arrintaas waa la hor istaagi karaa waxaan ugu baaqayaa walaalayaalow ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leey wattaquu fitnata laa tusiibanna aladiina dalamu minkum khaasa dadoo fitnada iska ilaaliya dad khaasa aan camiminin arrintaa ka jooga dhanka kale sheekh cumar nuux ibraahim wuxuu ka mid yahay culimmada xerada ife arrinkan sida adag uga hadlay kadalaan ahaan aad iyo aad arrin lagu gubto weeye waa dhaqan xun weeye diin ahaan iyo dhaqan ahaan aan ku fiicnayn marna xagga diintana waa dee ilaahay qoom dhan buu ku halaagay falka ay saameeyeen dartii waa wax marka haddii ay sii jira ama la sii fiirsada aan ka baqaynaba inuu saameyn ku yeesha awlaadaannadii carruurtaannadii marka waa dhaqan xun wey dhaqan aad u xun wey oo marka aan marna loo dulqaadan karin hadday ka warqabi lahaayeen allaha ay caabudayaan
bulshada soomaaliyeed ayaa loogu baaqay inay ka digtoonaadaan waxyaabaha dhaawacahaya diinteenna suuban iyo dhaqanka soomaaliyeed ka digtoonaada ka joogaan laydin leenahay waa arrin dhaqan xun weeye eedama suuragelaysa inaad kenya dhexdeed waxa ay ka samaysaan bulsho muslimiin dhexdood inaad ka samaysaan eedama suuragelaysa waa dhaqan xun wey diin ilahay uu ku fasaxayna ma jirto waxaa loogu baaqi lahaa in dadku ilahay ka baqaan inay soo toobad keenaan irsaaqadda ilaahay kuu qoray meel kugu seegi mayso inay ilaahay u soo noqdaan xaaraan waxay kugu soo galana وحرام نبي وحوري صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه إلهي هدو شيء حرمه لا عدي سنة وحرمه ugu dambayntiina xiriirro aan la samayn qaar ka mid ah hay-adaha arrinka lagu eedeeyay ayaa noo suura gelin maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab